soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wabatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wabatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heesiyo mukiliyo ujeedada jawaabahan mayaaba icnohowdu wuxuu yahay
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbaco ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka muddooyinkan badankeed waxaan kusoo qaadanaynay abaarta ka jirta gobollada soomaaliya oo aada looga cabanayay abaarta hadda waxa ayba keentay dadkii kasoo barakacay oo magaalooyinka xaaladoodu degan tahay ku nool in ay cudurro qaadaan haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa isbitaallo ku kala yaala magaalooyinka cadaado iyo baydhabo oo dadkaasi la kala dhigay barnaamijkan dhegaystayaal aad ku maqli doontaan waxaan kaloo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dowladda maraykanka ayaa waxa ay dib u cusboonaysiinaysaa sharci ku-joogga dadka soomaalida ah ee wadankaasi ku nool haddaba soomaalida maraykanka ku nool siday u aragtaa barnaamijka dhegaystayaal iyana aad ku maqli doontaan wararka ugu waaweyn caalamka ayaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa dhanka farsamada leyla cabdiraxmaan ayaa joogta tabintana waa anigoo ah cabdirasaaq maxamed soo saarista barnaamijkan cali cabdiqaadir ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo faaqidaada wararka
Oh sideebaa dhaqso loogu kala gartaa sideebaa dhaqso loogu kala gartaa
dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ayay heestaas daafur u ahayd halkaad nagala socotaana waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya muddooyinkii dambe waxaan ka hadlaynay abaarta dadka iyo dunyada saameynta ku yeelatay oo gobolada soomaaliya si aada looga soo sheegayay dadkay kusoo barakacay magaalooyinka ka nabdoon abaarta ayaa waxaa la sheegaya xarihii ay ku noolaayeen inay cuduro ay ka dhasheen isbitaalada ayaa dadka qaar loo jiifiyey xanuunka haya haddaba magaalooyinka baydhabo iyo cadaado ayaa ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalooyinkaas dadka qaarkood ayaaba la dhigay markii cudur uu kusoo booday bal aan ku hormarno dhinaca iyo gobolka mudug gaar gaar bal aan ku horumarno dhinaca iyo magaalada cadaado oo isbitaalada ku yaala la jiifiyey dad qaba cudurka shibobiyoodka kuwa oo ka mid ahaa dadkii kasoo barakacay abaarta ka jirta gobolada mudug iyo galguduud maxamuud cabdi diirshe ayaan qadka telefoonka kula xiriirina ugu horeyna waxaan weydiina bal abaarta ka jirta gobolka iyo saameynta dadka ay ku yeelatay iyo dhibaatada kasii dhalatay
magaalada cadaado xarunta gudmeel gaarka hagida dowladda galmudug shacabka si wanaagsan oo amniga ayaa lagu waaburisay wax dhibaataha kama jiraan dadku waxay hadal hayaan isku dhex kooban oo shalay ka dhacay magaalada iyaguna waxaa la doonayaa in hadda la dhamaystiro xalkii muxuu ahaa ugu dambeeyey laga gaaro sida guud deegaanku deegaan iska nabdoon dadka waxa ay sidoo kale ka hadlayaan arrimaha abaaraha oo runtii aada iyo aada u liita deegaanada qaarkood laga soo sheegayo xoolihii inay dhimanayaan abaaraha darteed oo aysan haysan xoolihii muxuu ahaa daaq wanaagsan iyo biyo ku filan sidoo kale dadka ayaa ku tirsanaa xoolaha maadaama xoolihii sida ay noqdeen dadk laftirkooda aada bay u cabarayaan xagga nolosha marka la eego tuulooyinka iyo dhulka kale ee gobolkan galgaduud meelaha qaarkoodna cudurka shubiirka waa ku jiraa laakiin dhibaato weyn oo weli baaxad le lama soo sheegin inkastoo meelaha qaarkood la sheegayo dad uurka soo ritay oo laga soo qaaday oo isbitaalada la geeyey marka xaaladaha guud ee deegaanku waa sidaa marka la eego dhinaca abaaraha iyo ah arrinta ugu weyn ka taagan dhibaatada ku haysa shacabka meelaha ugu badan oo is leedahay deegaanada aada tilmaami karto abaaruhu oo ay ka jiraan inkastoo lagu kala duwan yahay meelaha qaar waxaa la sheegayaaba in ceel biyoodi ay dadku isticmaali jireen qaarkood ay jabeen meelaha qaarkiina ceelihii ceelashii biyuhu ay kasii dhammaanayaan oo dadka qaar ay barakac cusub ay biloween marka la fiiriyo gobolada abaartu ay ku dhufatay bal meelaha ugu daran haatan aad inoo sharaxi karto runtii deegaanku aada u balaaran yahay dhammaan goboladan mudugga galgaduud abaarta way ka jirtaa laakiin meelaha ugu sii daran ee biyaha aadka ugu dhibban waxaa kamid a deegaanada tulosarmaan iyo cagagkiibir iyo dhircaas docoley xaggeeda xigta deegaanadaas ayaa ugu daran oo biyuhu qaali ku tagaan oo wadooyinka ay liitaan sidoo kaleeto tulosarmaan deegaan la yidhaahdo cadaadad ka xiga dhinaca galbeed waxaa laga soo sheegayaa in muxuu ahaa cudurka shugeedku ka jiro cagagkiibir sidoo kaleeto oo dhinaca bari ka xigta cadaadad ilaa lixdan kilomitr waxaa ka jira cudurka shuurbiyeedka deegaankaasna runtii waa laga soo wariyey cudurka shugeedku inuu ku jiro ilaa tiriiryo ruux uu ku dhacay xiliyadii ugu dambeeyey laakiin ma soo sheegin wax dhamashaa cudurkaasi uu geystay inkastoo isbitaalada la gaarsiiyey dadka oo u badan caruur iyo haween marka runtii waxaana keenaya biyaha oo aada u liita biyo nadiif baan heli karaynin nadaafadii oo aada u liidato maadaama xoolo badan ay ku baaba-een abaarta oo ay yaalaan meelaha miyiga ah dadka reer miyiga ay degan yihiin marka runtii waa arrin aada iyo aada muxuu ahaa u taagan xilligan wax gargaara ilaa haatan dadkaasi lala gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa loo qeyla dhaaminayay hay-adaha samafalka ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa mas-uuliyiinta galmudug ilaa haatan qayladhaan laga soo saarayay deegaan ilaa haatan howlo gurmud ah ay hay-aduhu ka bilaabeen ma jiraan intaad og tahay
runtii gurmud waa jiraa haba yaraadee meelaha qaarkood waxaa laga sameeyey biyo dhaamin meelaha qaarkood raashin baa la gaarsiiyey laakiin ma aha mid ku filan xaaladda hadda taagan oo ah mid aada u ballaaran waxay un caawineysaa dhowrka qoys ee markaa ka faa'iideysta jaqda kooban ee biyaha amaba raashinka runtii deegaanku aada u ballaaran yahay galmudug oo kaleeto deegaanka dhammaan labada gobolba abaartu ay ka jirtaa deegaanada wax gaareenna waa dhowrko xabo weeye waa shan magaalo amaba shan deegaan oo kaleeto runtii marka waa dareemi kartaa in abaarta ay tahay mid aada u ballaaran gurmadka iyo samafalka hadda la sameeyaana uusan ahayn mid ku filan dadka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax
waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhanka iyo magaalada baydhabo ayaan aadi doonaa weriyaheena qadka telefoonka ayaan soo gelin doonaa hase yeeshee waxaan ka horumarin doonaa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada baydhabo gaar ahaan guddoomiyaha dhalinyarada magaaladaas oo iminka sameynaya inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaartu ay ku saameysay gobolada bay iyo bakool kuwa oo qaarkood soo gaaray xeryaha ku yaala magaalada baydhabo khadka telefoonka ayaan soo gelinayaa ugu horeyn bal soo dhawow waxaad noogu bilowdaa bal magacaaga iyo qorshaha aada wadaan ka dhalinyar ahaan
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed xuseen xasan baydhabo aana joognaa hawsha aan wadnana waxaa ka mid ahaa in loo gargaaro maatida iyo shacabka ku dhibaataysan guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada tan baydhabo markaa fiiriso abaari iyo oon iyo cudura isugu darsamo marka in laga jawaabo arrimahaas unbaa u muhiimsan qorshahaan wadno marka gurmadkiina ma wuxuu yahay inaad ufidisaan kadhal kadhalinyar ahaantiina dadka abaarta kasoo barakacay ee ku nool xeryaha ku yaala magaalada baydhaba mise waxaad tegi doontaan gobolka o dhan
hadda maadaama dhalintu ay isu soo xilqaameen inay ka jawaabaan baahi hadda taagan oo ka jirta gobolka laakiin ma ma gaari karaan guud ahaan gobolka waxaan rabnaa inaan ka bilaawno magaalada aan joogno ee bay baydhabo ma aha keliya dadka soo barakacay oo keliya waxaa jira dad deganaa magaalada tan ku dhaqanaa oo haddana soo ridanaya shuban biyo la-aan haysata inkastoo ay u badan yihiin dadka dhibaatada haysata markaa fiiriso barakacyaasha ku sugan daafaha magaalada tan baydhabo iyo gudaheedaba qaabkay rabtaan marka inaad gurmadka aada u samaysaan
horta gurmadka markaad fiiriso oo dhalinyaru ka bilawday dhalinyaradu ku wajahan yahay waxaan rabnaa inkastoo ay jiraan gudyo badan oo ay ay dhiseen maamulka magaaladan iyo guud ahaan gobolka goboladan ka haramiya ee koonfur galbeed waxaana waxaan waxaan dareensannahay gudyadaas oo jiro inaan anagana contribution keena iyo iyo iyo dhalinyar ahaan meesha uu ka banaan yahay waa dhalinyaro aqoon-yahana oo isu soo xilqaamay shaqooyinkooda laga soo tagay rabana inay inay ka jawaabaan dhibaatadaas waxaa hadda bilownay inaan iskuulaadka magaalada baydhabo oo ay dhiganayaan dhalinyaro fara badan aan gaadhsiino fariimo ku wajahan in loo baahan yahay gurmadkaas gurmid gurmida saamka ummaddaas dhibaataysan marka waxaan rabno inaan qabano waxaa ugu weyn inaan kasoo qaadno dhalinyaradana wixii ay kari karaan kuwa masheer qaadanaya iyo kuwa aan shaqaynaynaba wixii ay kari karaan islamar ahaantaana aan gaadhsiino cidda u baahan haddii biyo ay ahaan lahayd haddii dawo ay ahaan lahayd iyo haddii wax kale oo loo awoodi kara ay ahaan lahayd waaya marka hadda guddoomiyihii dhalinyarada ayaa tahay ilaa iyo iminka maxaa idiin qabsoomay
sidaad og tahayba walaalo waxaa bilaabnay qorshahan wiiga hadda dhammaanaya dhexdiisa ilaa hadda way jiraan maanta inaan bilaabno biyodhaamin inaan bilaabno intaan gaari karnana aan gaadhsiino laakiin waxaa hadda noo qabsoomay oo aan dhihi karna waxaa waaye inaan booqanay iskuulaadkii ugu waweynaa ee magaalada ka jiray gaadhsiinana maamulada iyo ardayda looga sheegay daabuurka inay ka ka gurmadaan musiibada jirta u gargaaraan walaalahooda marka waxaan waxaan rabnaa meesha laga bilaabayo arrinta inay noqoto wacyigelin bulshada la wacyigelinayo inay ka qayb qaadan karaan barnaamijkan ayna ayna soo afjari karaan waxyaabahan oo oo imtixaanka ilaaha ah oo oonka iyo gaajada iyo cudurada iskaabsaday inay inay inay iyaga laftigooda iska caawin karaan inaan inaan ku baraarujina horta nooga horeysa tallaabadaas nooan qaadnay hadda waxaa noo dhiman in maanta wixii ka bilawdo aan bilaawno dhaamintii biyaha iyo iyo in bulshada bulshada banaanka jirta ee kasoo jeeda deegaanadan inaan gaadhsiino fariimaha iyo meelihii ay ay wax ka ay kala soo xiriiri lahaayeen guddigan dhalinyarada oo xilkoo iskooda isu xilqaamay waaya arrintan marka yaa idinku dhiirageliyey ka dhalinyar ahaantiina
dabcan markaad fiiriso magaaladan waxaa jooga dhalinyaro badan oo aqoon-yaano ah oo hay-ado u shaqeeya qaarkood maamulada u shaqeeya qaarkoodna baagamundo kuwa magaaladii laakiin inta badan waxaa jirto meelo badan oo la isugu imaado oo lagu shaaha magaalooyin magaalada baydhabo magaalada arrintan waxaa kasoo bilaabatay dhalinyaro oo fikir saliim ah kasoo jeediyey meelihii lagu kulmi jiray oo oo oo ku booriyey dhalinyaradii kale oo oo xilligaas maskaxdooda ay ka maqnayd inay gurmadkan sameeyaan oo cid kaloo nagu dhiirigelisama ay lahayn oo aan ka ahayn dhalinyarada qaar kamid oo fikirka keenay waayahay aad baad mahadsantaa kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha dhalinyarada magaalada baydhabo bal weriyahan markaan ugudbaynaa sidaa jibbaladna soo dhawow si kooban waxaad bal sharaxaadaad nooga siisaa dadka la geeyey isbitaalka guud ee magaalada baydhaba waxyaabaha bal loo geeyay dadka waxaa la sheegayaa inay kamid yihiin dadkii kasoo barakacay abaarta ka jirta gobolka
aada u mahadsan tahay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay waxay kamid tahay meelaha sida aadka ay u saameeyeen abaaraha ka jira dalka soomaaliya magaaladana runtii waxaa soo buux dhaafinaya kaamanka ku yaala dad kasoo barakacay deegaano abaarta ay ka dilaacday saad la socotidba dhawaan magaalada waxaa soo gaaray wakiilka qaramada midoobey uqaabilsan dhanka bani aadinimada soomaaliya isaga iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa si wada jira u kormeeray kam ku yaala magaalada baydhabo iyagoona u kuurgelaya xaaladaha nololeed ee dadkaasi ay ku nool yihiin marka duruufo adag oo ay ku nool yihiin dadkaasi ayaa hindahooda kusoo arkeen marka waxaa jiro dad siyaabo kala duwan isku abaabulay ururada bulshada rayidka sida ganacsatada culmaudiinka dhalinyaradan had yeertan iskuullada ku yaala magaalada baydhabo wacyigelinta ka wada marka waa barnaamij guud ee loogu gurmanayo dadkaasi abaaraha kasoo barakacay ee ku nool magaalada baydhabo markii markii aan ka hadlayno bukaanada ku jira isbitaalka magaalada baydhabo ee xanuunka uu soo ritay imisaa lagu qiyaasay
aaday u tira badan yihiin ilaa iyo hadda maadaama aan uhayn tirada guud laakiin waxaa jiro maalin walba hede dad bukaan ah oo la keenayo isla markaasina qaarna fasaxayo kadib markii caafimaadkooda dib usoo laabto marka waxaa jiro dad aada u fara badan oo soo ritay cudurka shubanbiyoodka oo had yeertan lagu baxlaaninay cisbitaalka agaasimaha cisbitaalka gobolka bay waxa uu ii sheegay xalay mar aan la xiriiray in tiro boqol iyo siddeetan ruux oo soo ritay cudurka shubanbiyoodka had yeertan ay yaalin cisbitaalka magaalada baydhabo marka waxa uu aada ugu mashquulsan yahay cisbitaalka iyo shaqaalaha ka shaqaynayaba cudurkaasi shubanbiyoodka dadka soo ritanayo waxaana loo aanaynaya cudurkaasi shubanbiyoodka in magaalada baydhabo had yeertan biyo la-aan ay ka jirto dadka inay isticmaalayaan biyo wasaqa taasina marka maamulka gobolka iyo degmada ayaa had yeertan iska howl iska howlaya in ceelashii qaar haddii artan isticmaalkooda la joojiyey oo maamulka uu mamnuucay biyo si dadka ay u helaan biyo nadiifa islamarkaasina loola dagaalamo daacuunka waayo aad baad umacsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena gobolka baay siraaji sheekh isxaaq oo qadka telefoonka magaalada baydhabo ku jiray sidoo kale waxaa ka horreeyey guddoomiyaha dhalinyarada magaalada baydhabo oo isna faahfaahin ka bixinayay dhalinyarada oo markaa kacay isla markaana doonayay inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka abaaraha kasoo barakacay oo magaaladaasi ku nool bal dhinaca iyo wararkii ugu waaweynaa dhanka caalamka ayaan fiirinayaa mar kale cali cabdiqaadir ayaan siinaya cali maxaa ugu waaweyn wararka dhanka caalamka waddanka gambiya ayaa waxa uu sii gudagelayaa qalalaaso xoogan oo dhanka siyaasadda wixii ka dambeeyey doorashadii ka dhacday bishii diseembar dalkaasi gambiya sanadkii tegay oo looga itaalka roonaaday madaxweynaha haatan talada haya ee dalkaasi ama wakhtigiisa uu sii dhammaaday dalka gambiya yaxye jaamac wararka laga helayo dalka gambiya ayaa sheegaya in xaalad deg dega lagu soo rogay dalkaasi gambiya guud ahaan madaxweynaha dhowaan doorashadii dalkaasi ka dhacday looga itaalka roonaaday yaxye jaamac ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega ilaa iyo saddex bilood ama sagaashan maalimood oo lagu soo rogo guud ahaanba wadanka nigeria waa wadankaasi gambiya sida uu sheegay waxaana uu sheegay inay jirto xadgudubyo iyo faragelin dhanka dibadda kaga imanaysa dalka gambiya hogaamiyaasha dalalka dhaca galbeedka qaaradda tan afrika ayaa waxa ay dadaal xoogana ugu jiraan inay ka dhaadhiciyaan madaxweynaha dalkaasi gambiya oo wakhtigiisa dhammaaday doorashadana looga guulaystay yaxya jaamac in awoodda uu ku wareejiyo madaxweyne adama boro oo isagu ku guulaystay doorashadii dhowaantani ka dhacday dalkaasi gambiya tallaabada uu ku dhaqaaqay madaxweyne yaxya jaamac ayaa imanaysa iyadoo ciidamada waddanka nigeria la sheegay in iyagoo wata maraakiibta dagaalka ay soo gaareen xuduudda dhanka badda ee labada dal ay wadaagaan waxaana la sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii culays loogu saari lahaa madaxweyne yaxya jaamac inuu wareejiyo xukunka hogaamiyaasha galbeedka africa ee urur goboleedka loo yaqaano ecowas ee dhaca galbeedka africa ayna ku midaysayiin dalalka ku yaala galbeedka qaaradda tan africa waxa ay sheegeen in ay diyaarinayaan qorshe la xiriira ciidamo isku dhafa oo ay hogaaminayaan ciidamada militariga wadanka senegal in ay markaasi awood military kaga muquuniyaan xukunka waa haddii uu diido madaxweyne yaxya jaamac in awoodda uu wareejiyo arrintaasi waxa ay sheegeen inay noqonayso qura xalka ugu dambeeya waa haddii uu ku far adeego xukunka dalkaasi madaxweyne yaxya jaamac xilli uu qudad ka jeediyey telefishinka dalkaasi yaxya jaamac waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan karin wax kasta oo xadgudub iyo sharci darra iyo fargelin intaba in lagu sameeyo waddankaasi gambiya wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada ammaanka dalkaasi ay iyagu ka hortagaan wax laale wixii qalalaasay amni darar ku keeni kara dalkaasi sida uu sheegay wuxuu sidoo kale uu xusay in loo baahan yahay in dib loo soo celiyo sharciga nidaamka iyo kala dambaynta ugu dambayntiina haddii aanu xagga caalamka aanu eegno wadanka syriya waxaa lagu soo waramaya in mar kale dib u qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo fallaagada dowladda ku kacsan magaalada lagu magacaabo daar al zuuri ayaa la sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kooxaha fallaagada kaasiyo saameyn xoogan uu ku yeeshay bulsho aada u fara badan waxaana la sheegayaa in arrintani ay saameyn ay ku yeelan karto heshiiskii dhanka nabadda horey loo wada gaaray hase aatee heshiiskii nabadda horey loo gaaray waxaanu qayb ka hayn qaar ka mid ah kooxaha kala duwan ee ka dagaalama waddankaasi siiriya dhinacaas iyo iiraanna madaxweynaha waddankaasi iiraan xasan ruuxaani waxa uu gaashaanka u daruuray hadal ka soo baxay madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalka maraykanka donald trump oo la xidhiira heshiiska dhanka nucleerka ee quudaha adduunka ay la gaareen dalkaasi iiraan madaxweyne barack obama heshiiskii dowladdiisu la gaadhay iyo dalkaasi iiraan ayuu dhowaan ka hadlay madaxweyne madaxweynaha la doortay dalkaasi maraykanka donald trump xasan rawxaane waxa uu sheegayaa in ay yihiin hadalladaasi halkudhigyo oo qura balse iiraan ay xaq u leedahay inay bacrimiso macdinta uraniumta balse dhanka nabadda ah ku dhisan la arki doono xiriirka dhanka diblomaasiyadda iiraan iyo maraykanka marka si toosa ula wareego donald trump
cali cabdiqaadir ayuu ahaa oo wararka ugu waaweyn dhanka caalamka inoo soo koobayay barnaamijkii faaqidaadana isaga ayaa ugu dambeeyey dhanka farsamada leyla cabdiraxmaan ayay ahayd tabintana wuxuu ahaa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino goordhow waxaa idinku soo foolle warkii saacadlaha oo cabdirashiid nuur ibraahim isku diyaarinayo dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya ee nabad